puntland aada loo siyaasadeeyey runtii aad iyo aad ayaan shakhsiyan aniga uga xumahay wasaaradduna runtii waxa ay ku faraxsan tahay ma aha laakiin haddana masalada taalo haddii dhinaca maamulka puntland waxa ay rabaan la yeelo tafaaruq iyo waddanka intiisa kale inuu kala daato ayaa ay dhalaysaa sidaan annaga wasaarad ahaan aaminsannahay hadda waa shahaadada keliya waxa muuqdo laakiin wax badan oo kale ayaa ayaa ku lamaansan waxaa ka mid a manhajka manhajka annaga waxaan rabnaa puntland inay manhajkaas qaadato maxaa yeele waa manhaj qaran oo shaqo badan iyo howl badan ay gashay qaybna ay ka ahaayeen iyaga laftirkooda xendaabkii guud oo hore markii la samaynayey iyo muqararka markii la samaynayay qaybay ka ahaayeen in maantay manhajkii haddana aysan qaadanin oo dhinacaas la siyaasadeeyo oo la yidhaahdo puntland wax gaara ayay yeelanaysaa waa wax laga fiican yahay runtii khaladaadka noocaasa markay dhacaanna saameyn aada u ballaaranay yeeshaan marka waxaan jeclaa lahaa mufakiriinta soomaaliyeed iyo inta ummadda soomaaliyeed waxgarada arrintaas inay muxuu ahaa ay ka howlgalaan qanciyaan muxuu ahaa puntland maamulkeeda inay ummadda soomaaliyeed waxbarashada ay la qaataan ay ka mid noqdaan haddii iyagu ay aaminsan yihiin in wax ka duwan oo wanaaga ay iyagu gaar u leeyihiin ay jirto inay soo bandhigaan oy mataqaanaa wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee maamul goboleedka intay la fariisto ay yidhahdaan war wixiina markaan aragno waxaan oo ka faa'iido badanaan haynaaye ha la kordhiyo ha lagu wanaajiyo dialogaas inuu tago ma aha laakiin waxaan qabo anaa og anaana aqaano ilaa haddana waxaa weeye mataqaanaa anaa iskoobayo waa fikir laga fiican yahay marka waxaan jecelahay inaan u abiil gareeyo ummadda soomaaliyeed ee mufakiriinta ee waxgaradka inay muxuu ahaa markaan lagu kabnaado puntland mataqaanaa mar raba in loo caqliyeeyo laakiin lala taliyo inaysan ummadda aysan ku sii dheeraanin ardadaas dhibaatada siyaasadeed ee la dul saaray waa run arrintan mudday taagneed waana soo noqnoqotay runtii waa nasiib daro aan dhihi karaa midda keliya oo annaga wasaarad ahaan aan samayn karno waa inaan dhaqankii hore aan ku soconno oo ah inaan arday aanaan imtixaan ka qaadan shahaada iska siino taasna dhowr maraan fasirnay aadaan u fasirnay inay xaqdarro ku tahay intii imtixaan ka gashay balse waxaan aada ugu baaqnay maamulka puntland inay walaalahooda dhinac ka soo raacaan inay muxuu ahaa waxay qabsanayaan la qabsadaan waxaan uga mahad celinayaa inay hadda imtixaanka u dambeeyey uu jiray fursad muxuu ahaa puntland ay bixisay saan aan fahamsanahay in ardaygii rabo inuu imtixaankaas galo uu geli karo cadad ilaa lix boqol ku dhow ayaa gashay muxuu ahaa oo wax la qaybsaday walaalahood runtii aadan u ammaanaynaa ardadaasi waalidiinta go-aankaas gaaray muxuu ahaa walaalahood inay waxa ay qabaan la qabaan go-aansaday inta kalena waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socdo ay soo raacaan